xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo la hadlay idaacadda risaale ee magaalada muqdisho kana mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu baaqay guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka inay wax ka qabtaan colaadaha soo noqnoqda ee inta badan ka dhaca gobolka hiiraan xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay inay ka shiri doonaan arrimahaasi oo dhan si ay mar dambe u dhicin in gobolka hiiraan ay ku dagaalamaan beelaha wadadega gobolkaasi waxaana sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in mar waliba laga shaqeeyo nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka dega gobolkaasi guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga dib u heshiisiinta oo madaxa banaan waxaan soo jeedin lahaa kolley waa way maqleen oo way la socdaan ilaahiyuna sidoo kale ugu yaraan ay baaq u jeediyaan beelahaas mataqaana ku dagaalamay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne sidoo kale waxaan aada u jeclaan lahaa in xukuumadda mataqaanaa xukuumadda hadda siiba sii hayaasha bixilka sii haya inay arrintaas ay mataqaana iyana ay ugu yaraan baaq ay jeediyaan hadii kalena ay wafdi ay deg deg markaas loo diro gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne anoo aaminsan hadda odayaasha dhaqanka inay runtii ay aada uga feliyiin arrimahaas oo lafinaya inay dhamayn karaan haddana waa laga maarmaan in meesha la tago oo oo xukuumaddan ay arrintaas qayb weyn ay ka qaadato aada loo baahan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa inta badan ka dhaca dagaal beeleedyo u dhexeeya beelo wadadega gobolkaasi waxaana madaxda dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ay mar waliba ku baaqaan in si deg dega loo joojiyo dagaalkaasi